magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan iyo weliba laga daafaray tartan bunanaga lugta oo langobadi ardayda walkubaradaasa dugsiyada caalami iyo weliba alkheyr tartanka bunanaga lugta iyo weliba uu sahayay isdhexgal bulsho iyo oona sanad kasta mar la gobaday maamulaha guud ee dugsiga caalami ayaa ku warbi muhiimada langobadi tartanka bunanaga lugta tartankan kubadda cagta ah ee aan maanta halkan ku qabanayno waxaa marka hore maalgeliyey caalami secondary schools oo u qabanaya dalladiisa caalamulkhayr oo ka kooban laba bareymari oo ka kooban caalami iyo hal bareymari oo ka socda alkhayr tartankan sanadkii kasta hal mar baanu qabannaa waxaan u qabannaa inaan ardayda yaryar ku dhiiri gelinno dhammaantayo waxaannu nahay adeege waxbarasho waxaannu nahay macallimiin waxaannu jecel nahay wax kastoo ardayga lagu dhiiri gelin karo inaan u qabanno markaa tartankan maanta aannu qabannay oo ay ka soo qayb galeen labiyo labaatan kooxood oo ka kooban labiyo labaatan fasal oo ah intii ciyaari karaysay oo aanay ku jirin kuwii yaryaraa oo aanay ku jirin kuwii yaryaraa oo laakiin ardaydii qaangaadhka hayda gorogmadanoo kale ku ciyaari kartay aan halkan isugu keennay waxay ka kooban yihin labiyo labaatan kooxood waxaannu jecelnay inaanu ardaydaa ku dhiiri gelinno waayo kubadda cagta ama ama waxyaalaha ciyaaraha ama nashaadaadku waxay ka mid yihiin waa qayb ka mid ah waxbarashada oo ardayga lagu dhiiri geliyo marka insha allah waxaan u rajaynaynaa tartan khayr qaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay khayr ugu dhammeeyo